قال الإمام الألباني رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة وكان وحوها صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحوها لا يدع كما تغين شيئا شيء يمر مري بينه وبين السترة أسيقى إيه السترة انت ودحيسا فقد كان يصلي النبي وتكنجر عليه الصلاة والسلام وتكني إذ وقتي جاءت أي تمد شاة ري تسعى أرديس بين يدي هرتيس إسوا مرتين فساعاها ولسر تمي النبي عليه الصلاة والسلام حتى ألزق بطنه إلى علوشي سأكدجي بالحائض دربي إلى قدارك وعلوشي سأكدجي سيئسا أكد بن aysan u dhaafin wa marad waxay martay markaa min waraa'ihi nabiga gadaashi ayay martay calayhi salaatu wasalaam sheekhu raxmatullahi calayhi wuxuu ka bilaabay halkan inuu ka hadlo axaadiista tilmaamaysa inuu qofku diido in la hormaro salaadiisa intii hore waxay ahayd in sutro la samaysto iyo axaadiista tusinaysa inay sutrada waajib tahay iyo qadarka ay la eg tahay sutrada ee ugu yar oo qofka looga baahan yahay inuu sutro ka dhigto waxa ugu yar ee uu sutro ka dhigan karo halkan wuxuu ka galay inuu keeno axaadiis tusinaysa inuu nebigu diiday sala allahu calay wasalam in la hormaro waxaa hormaraya ama bashar ha noqdo ama xayawaan ha ahaado xadiidkan wuxuu leeyahay nabiga wuxuu yidhi sheikhu wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yadac kama tegaynin shay-an shay kama tegayn wuxuu doono shaygaas ha noqdo oo yamuru maraya baynahu wa bayna sutra asiga iyo sutrada inta udhaxaysa kama tegi jirin calayhi salaatu wasalaam faqad kaana yusallii nebigu waa tukanaya id waqti jaa-ad ay timid shaatun ri tascaa bayna yadayhi oo ordaysa hortiisa macnaha ri ordaysa ayaa timid si ay salaadiisu u goyso bayna yadayhi wa baynahu wa bayna sutra ayay rabtaa inay marto fasaacaahaa macnaheed waxa waaye saabaqahaa waa la tartamay waa ka hormaray oo wuxuu uga hormaray sutradiisii si aysan salaadiisi u hormarin rikaaga ma filna inaad gacanta ku ishaarto ilan fahmi mayso qofkii basharee bini aadam waxaa laga yaabaa gacanta ishaaradeeda inuu ku fahmo kaa noqdo laakiin neefkan waa neef xoolo ah ishaaro waxaa laga yaaba inaysan ku joogsan nebiga calayhi salaatu wasalaam waa dhaqaaqay dhaqaaqaasi xarakadaas uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waa limaslaxati asalaa waa salaada maslaxadeeda waay taana waxay daliil u tahay qofka inuu sutradiisa u dhowaado dhaqaaqu u dhaqaaqayo waa lilmaslaxa waa limaslaxati asalaa salaadana xarakadaas iyo dhaqdhaqaaqaas wax u dhibi mayso bal haddii waxaas uu u dhaqaaqayo ay waajib yihiin xarakadaas waajibay noqoneen waxa uu u dhaqaaqayo hadday mustaxab yihiinna xarakadaasi waxay noqoneen mustaxab inuu salaadiisa difaaco oo qofka hortiisa marayo ou ka celiyo ma waajib amase waa sunna waa waajib waa waajib falyadfachu waa amar ha iska dafciyo ha iska celiyo axadna yuusan hortiisa marin ridan markay nabiga calayhi salaatu wasalaam damacday inay hormarto saacaaha nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la orda waa la tartamay xaltaa alzaqa ilaa uu dhajiyey batnahu calooshiisa uu ku dhajiyey bilxaa'idi derbigii ama gidaarka uu ku dhajiyey wa marad waxay martay ridii min waraa'ihi gadaashiisa ilan sutradiisa asaa isku aadiyey ayadoo xagga dambe ay ka martay uma ogolaan nabiga calayhi salaatu wasalaam inay marto baynahu wa bayna sutra wa sallaa sala allahu calayhi wasalama salaatan maktuuba nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukaday salaad waajiba fadama yadahu gacantiisa ayuu laabay dama yadahu gacantiisa uu laabay sida qof wax ku dhegan falamaa sallaa markuu tukaday qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo axdatha fi salaati shay-un salaadda wax miyaa ku soo darriyey qaala wuxuu yidhi laa maya ilaa anna shaydaana shaydaanku araada wuxuu doonay wax kale ma jiraane ilaa ana shayطaana shayطaanku araada wuxuu doonay an yamura inuu maro bayna yadaya hortayda inuu maro fakhanaqtuhu waan ceejiye buuyi xataa wajadtu ilaa aan helay barda lisaanihi carabkiisa qabowgii calaa yaddii ilaa gacantayda aan ka helon ka dareemay carabkiisa bannaanka soo dhacay markuu ceejida ku adkeeyey wa aymullaahi allahan ku dhaartay lowlaa maa sabaqanii ilayhi akhii sulaymaan haddaysan jiri lahayn wuxuu iiga hormaray walaalkay sulaymaan waa nebiyullaahi sulaymaan lartubita waxaa lagu xidhi lahaa ilaa saariyatin min sawaari lmasjid tiir ka mid ah tiirarka masaajidka xataa yudiifa bihi ilaa ay la wareegaan ay kula dawaafaan wildaanu ahli lmadiina reer madiina carruurtood fama staaca faman istataaca qofkii awooda anlaa yaxuula baynahu wa bayna alqiblati inuusan kala dhex gelin asiga iyo qiblada axadun qofna inuusan kala dhex gelin qofkii awoodi kara falyafcal ha sameeyo qibladan wuxuu ka wadaa waa sutradiisa asiga iyo sutradiisa inta u dhaxaysa inaan la kala dhex gelin qofkii awoodba u leh ha sameeyo arrinka uusan ogolaanin asiga iyo sutradiisa in la kala dhex galo oo cid kale kala dhex galaan xadiidka nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ceejiyey shaydaan markuu damcay inuu salaadiisa hormaro waa la tusiyey nabiga calayh isalaatu wasalaam wa ilaa asalku shayaadiinta waa inaa insaanku uusan arkayn inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahu laakiin nebiga calayh isalaatu wasalaam waa la tusiyey wuxuu damcay inuu nebiga salaadiisa hormaro nebiga calayh isalaatu wasalaam waa qabtay ceejiyu ku dhegay ilaa carabkiisa qabowgii ay uu dareemeen nebiga alay sala slam gacantii uu ka dareemay haddaysan jiri lahayn buu yidhi marka walaalkay sulaymaan hadduusan iiga hormari lahayn riwaayada qaarna waxaa ku jirtay lowlaa ducaau akhi sulaymaan walaalkay sulaymaan ducadiisa hadday jiri lahayn ducadii sulaymaan uu nebigu uga hormaray calayh isalaatu wasalaamna waxaa weeye rabbi hablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi ilaahu waxaad ii hibaysaa mulki aan u suubanayn axad aniga iga dambeeya markaasaa alla wuxuu u adeejiyey jinniga wuxuu uga dhigay ciidan sulaymaan u adeega arrintaasi haddaysan jiri lahayn oo walaalkay sulaymaan iiga hormari lahayn waa la xiri lahaa buu yidhi oo waxaa lagu xiri lahaa tiir ka mida tiirarka masjidka nebiga calayhi isalaatu wasalaam markaas ilaa ay la dawaafaan oo ay la wareegaanoo wareejiyaan carruurta reer madiina xataa yudiifa bihi wildaanu ahli lmadiina way la dawaafayaan meelay la wareegayaan haddaysan ducada sulaymaan jiri lahayn sidaasaan yeeli lahaa qofkii awooda inaan la kala teedin asiga iyo sudradiisa ama qibladiisa axadun axad inuu kala teedo qofkaan yani axadna inuusan kala teedin qofkii awooda falyafcal ha sameeyo yuusan yeelin in asiga iyo sudradiisa la kala dhex galo oo qof uu kala dhex galo ama xayawaan kala dhex galo ha iska difaaco ha ka celiyo wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam idaa sallaa axadukum axadkiin hadduu u tukado ilaa shayin shay shaygaasoo yasturuhu ka asturaya min annaasi dadka fa araada axadun qofi uu doono an yajtaaza inuu gooyow maro bayna yadayhi hortiisa falyadfac ha celiyo fii naxrihi dhuuntiisa ha celiyo macnaa dhuunta gacanta ha ka saaro ha dafciyo walyadra ha dafciyo ma stataaca intuu awoodo wa fii riwaayatin falyamnachu ha u diido maratayni laba jeer fain abaa hadduu diido falyuqaatilhu hala dagaalamo fainamaa huwa shayطaan wax kale ma ahe shayطaan waaye wilkaasi midkaan la dafcinaya haddana soo socdo waa shayطaan ee hala dagaalamo ha iska celiyo waxaana soo marnay faina macahu alqariin asiga hadda waxaa shayطaan loo yidhi maxaa yeelay shayطaana la socda shaydaankaa riixaya isna waa shaydaan kale marka maadaama uu qaadanayo amarka iyo taladii shaydaanka marka iska celi buu leey nabig alay salatu salaam gacantaada ku celi hadduu diido mar labaad iska celi hadduu diidana la dagaalan oo salaadaada ka difaaco wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray low yaclamu lmaaru hadduu og yahay midka maraya bayna yaday lmusalli midka tukanayo hortii kan maraya hadduu og yahay maadaa calayhi waxa dushiisa ah lakaana an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan ayaa khayran lahu uga khayr badan min an yamura bayna yadayhi qof tukanayo inuu hor maro xadiidkan u dambeeyana wuxuu ku saabsan yahay dembiga ay leedahay qofkii qof tukanayo hormara qof tukanayo inaad hormarto kuma bannaana oo salaadiisa aada goyso waa xaaraam qofkii qof tukanayo hormarana waa qof dembiile ah dembigiisa intuu la egyahay lama sheegin laakiin inuu dembi weyn yahay xadiidka saasuu tusinaya hadduu og yahay qofka hormaraya ee qof tukanaya waxa dushiisa ah waxa dushiisa waa maxay ay min alimi min alimi waa tafsiir sheikhu alalbani raxmat ullahi calayhi hadda xadiidka ma raacin mana ka tirsana xadiidka laakiin tubta kutubta xadiidka qaar ka mid ah waxay ku dareen xadiidka lakaana low yaclamu almaaru bayna yaday lmusalli maada calayhi min alimi ku daridda ay ziyaadadaas min alimi ku dareenna waa khata khata'una wuxuu ka yimid xadiidka markii la fasirayo ayaa lagu fasiraa min alimi oo lasoo qadaraa qaara waxay moodeen marka qadariddaasi inay xadiidka ka mid tahay markaasay xadiidka ku dareen lafdigaas oo kale maxaa loo yaqaanaa fii musalax alxadiid waxaa la yidhahdaa mudraj waa mudraj sababta uu mudrajkaas ku yimidna waa min jihati tafsiir kelimadoo la fasirayo ayuu raawi wuxuu mooday inay lafdiga xadiidka ka mid yahay xadiidkana kama mid aha xadiidka waxa waaye low yaclamu almaaru bayna yaday lmusalli maada calayhi lakaana an yaqifa min alimi markii la fasiraya culimmadu soo qadaraan maxaa dushiisa ah qofkaas waxaa laga wadaa dembi wixii dembiga dushiisa hadduu og yahay inuu afartan istaago ayaa uga khayr badan inuu hormaro afartankaasi maxay tahay abu hurayra radi allahu canhu wuxuu yidhahda ma garanayo ma afartan maalmooda ma afartan saacadooda ma afartan sano ma garanayo laakiin waxaa la yidhaha arbaciin meesha ugu yara ka soo qaado haddii la yidhaha waa afartan daqiiqo xataa afartan daqiiqa waa waqti dheer soo maa inuu afartan taagnaado ayaa uga khayr badan qof tukanayo inuu hormaro dadka hormara inta badan dadka tukanayana sababtay u hormarayaan waa maxay waa degdega haaliban waa degdegaya markaasuu wuxuusan sugi karin qofkaa tukanayo intuu salaada ka baxayo wuxuu isku dayayaa marka qofkaa salaadiisa inuu hormaro dembi weyn oo halkaa ka xibaaranaya xadiidkan waxaa lagula khitaabaya oo lagula hadlayaa waa qofka isku dayaya qof tukanayo inuu hormaro axaadiida kan ka horaysan ayaa lala khitaabaya qofka tukanaayo waa inuu salaadiisa difaacdo waayo qofka tukanaayo waa inuu salaadiisa dhowrto haddii kale salaadiisa waxay ku keenaya qaci iyo goyn bay ku keenaysaa qaciguna waa laba qaybood qofkan ku hormaraya oo salaadaada hormaraya goynuu ku keenaho ajarkaaga ku nuqsaamaya haddaad ku sii dayso naqsigi kugu keene fii salaatik ilaa saddexdii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ahaa alkalbu waalximaaru waalmar'atu taashiiqu baab uu sameeyey baabka kan ku-xigo uga hadlaya laakiin baabkan si guud wuxuu uga saabsan yahay in sutrada la samaysto inay sutradu waajib tahay qadarku sutrada la eg tahay waxa lagaba baahan yahay qofka markuu sutro samaysto iyo waxa looga baahan yahay qofka isku dayaya inuu maro qof tukanayo hortiisa waa inuu iska ilaaliyo kan salaada ku jira waxaa laga rabaa asiga inuu sutro samaysto waa ku waajib markuu sutro samaysta kadibna maxaa ku waajiba inuu salaadiisa difaaco oo qofka isku dayo hortiisa inuu maro salaada uu ka celiyo haddii qofka isku dayo inuu salaadii hormaro ee aada dafciso celiso haddana mar labaad uu isku soo dayo oo haddana aada celiso marka saddexaad maalan aada si xooga u celiso adoon ictidaa iyo xadgudub samayneyn salaadaada aada ka dafciso ile mar walbuu soo noqonayo laftirkiisa waa is adkaynaya wuxuu isku daya inuu xoog ku maro adigana maxaa sameyne waa is adkaynaysaa sunta salaadaada u hormari celintaad celinayso dhintay waxba laguguma laha wax lagugu leeyahay ma jirto maxaa yeele waa muctadi asaana xadgudbay waa haddaadan adigu ictidaad samayn waa haddaadan adigu dhaafin xadkii loo baahnaa masalan qof ay ku filan tahay inaad gacan ku celiso inaad feer ugelido ictidaa waayo xadgudub waayo maxaa kaaga filnaa inaad gacan ku celiso ama inaad meel xun ku dhufato adoo qofka ku celin kara inaad gacanta ku ishaarto haddaad ishaaro ku celi weyso waxaad ku celi kartaa inaad u dhigto oo markuu gacantaada damco inuu ka gudbo aada ku riixdo intaas hadday kugu filan tahay ka badan ma samayn kartaa ma samayn kartid laguma ogola mar labaad suu usoo noqon karaa inaad xadkii wax ka tilaabsan aada samayso laguma ogola adoo xadkii sharciga ahaa ku sugan oo ictidaa samaynin oo xadgudub samaynin sooma dhici karto inuu u dhinto qofka wuxuu iska sababsanaa waxaan waxba ahayn dharbaaxyo lagu dhuftaa qof laga inuu u dhinto gacan lagu riixa laga yaabaa inuu u dhinto mar walba waa ajal laakiin waxba u sababsanaa hadduu sidaas sababsado adoo xadkii sharciga aan dhaafaynin diyo miyaa lagaa rabaa iyo qisaas midna laa shaya calayhi saas yidhahda culamadu qofkaasi waxba laguma laha maxaa yeele wixii nebigu amruu sameeyey qofka falyadfachu ha iska dafciyo waa saail waa qof salaadaada weerar ku ah qofkaasi waa ka ceshanaya salaadaada sutrada in badan waa la sahladaa dadka in badan waa la sahladaa dadka salaadaha tukanaya waxaad axaadiis maqasheen iyo waxuu shiiku sheegay inuu uga tegay ikhtisaaran ayaana sutrada ku yimid oo dhammaantood tusinaya ahmiyadda ay leedahay sutrada iyo in salaada lagu ilaaliyo bacda haada qofku ma u furan tahay inuu sutro iskaga tago dadka qaar aa masjidka soo gelaya asoo awoodi kara inuu tiirkaas sutro ka dhigto oo barxaddaas istaagaya so salaada iska xirana qofkii doona ha hormaro kii doona ha horgudbo marba dhinac ha loo jiego damba kama lahan aaway axaadiistan faraha badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka mid yahay axaadiista hadda aan akrinay faman istataaca anlaa yaxuula baynahu wa bayna alqiblati axadun falyafcal qofkii awoodi karaa inaana asiga iyo sutradiisa la kala dhex gelin ha sameeyo haddaadba awoodi kartid sameey wixii awooddarra kaaga baxsado waa gaar qof aadan u jeedin masalan oo sikadiisa kugu jaray ama kugu maray taasi adiga awooddaada waa ka baxsan tahay si qafilahu kugu maray ama lama filaana kaasoo kale ma celi kartid laakiin adigoo arkaaya inaad u ogolaato inuu salaadaadii horumar saxmaa maxaa ka horeeya laakiin salaada difaaceeda yaa sutra ka horeysa waa inaad sutro salaada ada u samayso oo masjidka haddaad soo gasho markiiba raadi waxaad sutro ka dhigato ha iska istaagin meel ciddaa yaa laakiin sutrada waajib ay ku taho laga rabaa waa inaana la iloobin ma munfarid ba mase waa imaam mase waa ma'muum imaamkaa laga rabaa iyo almunfarid oo qofka keligii tukanaya qofka ma'muumka ee khalfa alimaam ku tukanaya sutro ma laga rabaa sutro lagama rabo ijmaacan ijmaacay kusoo rareen culimmadu inaan wax sutra qofkaasi laga rabin imaam albukhaarina hadda koor waa sheegnay wuxu baabiyey sutratu limaami sutratun liman khalfahu imaamka sutradiisu waxay sutro u tahay dadka imaamka ka dambeeya wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin